wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka furtay tababar ku saabsan doorka haweenka ay ku leeyihiin wacyigelinta bulshada kaasi oo soco doona muddo saddex cisho ah tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah haweenka magaalada jowhar ayaa waxaa ka qayb galay culimo xubno ka mid ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle iyo waxgarad kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle xildhibaan cali cismaan ibraahim ayaa ka warbixiyey aqoon-isweydaarsigan
tani maanta waa marka mid ka mid ah ballamadii aanu qaadnay ee aan shacabkeenna u qaadnay haddii aynu nahay wasaaraddii iyo howlwadeenada tiimka shaqadan iyo culamaa udiinkaba in aanu ku geersiino fariimaha wan wanaagsan ee shacabkeenna muhiimka u ah doorka haweenka iyo ka qaybgalka xubnaha culimada haweenka inay diinta bartaan ee ay culimmada qeyb ka noqdaan muhiimad intee la eg ay leedahay waay ani waxaan aaminsanahay inay haweenka diinta bartaan lafdhabar ayay u tahay diinteena islaamka waayo dugsiyada laga soo baxa kan ugu muhiimsan waayo dhammaan haddii ay yihiin caruurtii oo dhallinyaradii waxbaranaysay haddii ay yihiin culammadii laftikooda bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan waxay ka soo baxaan guryo haween marka inay diinta islaamka ayaga muxuu ahay ay bartaan kuna dhaqmaan oy dambaqaan waxay muhiim u tahay toosinta bulshada sida aniga aanu qabo meelaha bilowgu u ah inay bulsho ka hagaagtana ay ma aragtay shirka kan ama seminaarkan kan ama aqoon iswadaarsiga kii ugu muhiimsan inuu yahay hadday culamadiina doorkooda qaataan haweenkiina ay culammada qayb ka noqdaan bulshadaas waxaan isleeyahay waa bulsho ilaahay jeclaaday oo hagaagtay inay noqonayaan dhammaan ilaan culammadana waa kuwii diinta dadka waxbaraayey haweenkiina boqol kiiba boqolaan dhigi kara waa kuwii ragga uu ka soo hoos kacayay shirkiina maanta sidaas ayuu noogu furan yahay aqoon isweydaarsigan ayaa door muhiima ka qaadanaya in haweenka magaalada jowhar ay ka mid noqdaan haweenka culimada ah si ay bulshada u wacyigeliyaan